أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duladka magaalada kismaayo dowladda siliibyadda ah ee maraykanka ayaa si kumeel gaara u hakisay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay waddamo dhowr ah oo ay ku jirta soomaaliya xaaladda amni ee ka jirta dalka kenya ayaa sii xumaanaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dilal kala duwan ay ka dhaceen maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladda inay ha u soo gabagabeeyey haweenka wax ka barta maraakiista degmada bulafulay dowladaha kufaarta ayaa billad sharaf ku siiyey xasan garguurte boobka iyo billiqada uu ku hayo bulshada soomaaliyeed wilaayada bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaas askartaa ebin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada jubbada hoose أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahayn dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar khasaare lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abo xasaan waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiinta ee ka ribaadaya wilaayada jubbada hoose ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada taasoo sababtay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray murtadiinta waxaana inta la xaqiijiyey duqeyntaasi ku dhintay hal askari oo murtada waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isla murtadiinna dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka goofguduud buure ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo howlgalladan ka kala dhacay jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada ay fulinayaan geesyada towxiidka ee lagu dhiig bixinayo cadowga alle mahadsanid abo xasaan dowladda siliibyadda ah ee maraykanka ayaa si kumeel gaara u hakisay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay waddamo dhowr ah oo ay ku jirto soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya saliibiga donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka ayaa saxiixay amar si kumeel gaar ah u joojinaya dhammaan barnaamijyada kaalmada dibadda ee maraykanka muddo sagaashan maalmood ah iyadoona maraykanka uu arrintan ku sheegay inay tahay mid ay ku qiimeynayaan in dowladahaas ay fuliyaan hadafka ay leeyihiin arrintan ayaa qayb ka ah tallaabeyn cusub oo uu qaaday markii uu trump ku soo laabtay xafiiska aqalka cad ee dalka maraykanka gaal trump wuxuu sheegay in dhaqaalaha maraykanka ee uu dibadda ku bixiyo aysan noqon doonin qaabkii hore balse dhaqaalahaasi uu noqon doono mid uu maraykanka si dhow uga warhayn doono waxyaabaha lagu fulin doono iyadoona arrintaasi ay la socon doonto waaxda arrimaha dibadda maraykanka xogayaha cusub ee arrimaha dibadda dalka maraykanka ayaa sheegay in dollar kasta oo maraykanka ah oo lagu bixiyo dibadda uu noqon doono mid buuxiya saddex shuruudood kuwaasoo kale ah miyay ameerika ka dhigaysaa mid nabdoon miyuu maraykanka ka dhigayaa mid xoog badan miyuu maraykanka ka dhigayaa mid barwaaqo ah gaal trump ayaa muddo diidanaa dhaqaalaha uu maraykanka dibadda ku bixiyo in lagu sii wado sidii ay ku socdeen sannadihii lasoo dhaafay taasoo uu sheegay inay xaqiijin waayeen ahdaaftii laga lahaa tallaabadan uu qaaday madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa dowladaha ay saamaynta dhow ku yeelan doonto waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan maleeshaadka ridada danab ee uu maraykanku gacanta ku hayo maraykanka ayaa in badan bixiya dhaqaalaha ay kooxda ridada ka hesho dowladaha reer galbeedka iyadoona maraykanka uu horey u sheegay in la musuq maasuqay dhaqaalaha uu sida gaarka ugu bixiyo maleeshaadka ridada gaar ahaan kuwa danab ee baangaraafta mahadsanid abusheyba xaaladda amni ee ka jirta dalkaasi kenya ayaa sii xumaanaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dilal kala duwan ay ka dhaceen warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed waddanka kenya ee dhaca bariga qaaradda afrika waxa uu wajahayaa amni xumo iyadoona gobollada iyo magaalooyinka dalkaasi ay ka dhacayaan falaal burcadnimo ah oo uu ku daadanayo dhiigga dadka kenyaanka ah kooxa burcad ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay dilay nin dhallinyaro ah falkaasi ayaana ka dhacay deegaanka matherford e dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxda dilka geysatay ay ku hubaysnaayeen toorrey islamarkaana ay dileen ninkan oo xilligaasi wiilkiisa u sii waday goob waxbarasho dhanka ismaamulka migoore ee waddanka kenya waxaa la soo warinayaa in lagu dilay nin soddoniyo shan jir ah oo ka shaqaynayay suuq hilib oo ku yaala isla maamulkaasi guddoomiyaha kenya ugu magacaaba migori ayaa xaqiijiyey falkaasi isagoona intaa ku daray in ninka dilka geystay uu ka shaqaynayay isla suuqa waddankani ayaa maalin kasta martigeliya dilal iyo falal amni xumo ah oo faraha ka sii baxaya xukuumadda nairobi ayaana ku guuldaraysatay inay wax ka qabato amni la-aanta dadkeeda haysata marka laga soo tago dilka waxaa sidoo kale dalkani aad ugu soo badanaya afduubka iyadana mararka qaar xitaa lagu eedeynayo inay ku lug leedahay dowladda halkii xukuumadda william ruuto ay wax ka qaban lahayd musiibooyinka waddanka ka dhacaya ayay ciidamo nabad ilaalin ah waxay u dirtay dalka hayti iyada oo sidoo kale kumanaan kale oo ka mid ah askarteeda ay duulaan ku joogaan koonfurta soomaaliya iyadoo dadka kenyaanka ah aysan haysan amni la isku hadlayn karo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladda inay ah usoo gabagabeeya haweenka wax ku barta maraakiista degmada buulafulay faafaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen abu xasaan waxaa macadkan muddo saddex bari ka badan dowlo loogu qabtay ku dhowaad toban macad iyo maraakiis waxbarasho uu gabdhaha ay si gaara u bartaan kuwaasoo dowro muddo saddex maalina socotay loogu qabtay gudaha macadka ricaaya ee degmada buulafullaay dowladan waxay ku qaateen hablaha muslimaadka duruus kala duwan oo uu soo diyaariyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin saddex maalin kadib markii dowlada ay u dhammaatay waxaa loo qabtay munaasabad lagu sharfeeyey gabdhaha muslimaadka ee dowlada dhammaystay waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo culummo ugu horreyn sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb galay ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyey gabdhaha muslimaadka ah ee dowladda loo soo xiray waxbarashada gabdha waxaan idinka rabaa inaan doorkiina aan ka soo baxno hadday wiilashii amba walaalihiina ahaadaan amba kuwaad dhasheen ha ahaadaan amba kuwii aad u dhexdeen aad reerka u noqoteen aad hadday furinta geeyeen naftoodii iyagoo dhallinyaro ah oo fi reecaanatin waktigii ugu qaalisanaa dhallinyarmadooda ku jira hadday wakhtigoodii iyo dhallinyaradoodii iyo naftoodiiba ilaahay ay ka iibsadeen idinkana meel baad ku beegantihin waxaa weye tii hooyaha ilmaha tarbiyadiisa ku beegan tahay ilmaha waxbaridiisa ku beegan tahay dugsiga kawarqabkiisa ku beegan tahay guriga ilaalintiisa ku beegan tahay jihaadka tabaantabintiisa iyo caagadaha samaynta iyo buskudka qaybgalkiisa ku beegan tahay intaa kadib qaar ka mid a gabdhaha muslimaadka ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay barteen iyagoona mahad dhalile kadib u mahad celiyey maktabka dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ka codsaday mas-uuliyiinta dacwada in dowraadka noocan oo kale ay u soo celceliyaan waxaa muddo kooban oo saddex maalin dhan ku qaadanay dowro mu'asasadaen dhexdeeda marka maasha allah wax badanaan ka faa'idnay culum badanoo naga maqneedaan ka faa'idnay marka ilaahay mahadii waayo maktabu dacwa waan u mahad celinaa dhammaantood waxaa ka codsanaynaa wilaayada iyo xarakada iyo maktabu dacwa inay noo soo celceliyaan dowraadka saan oo kale ah si aan wax badan uga faa'idnay iyo culum badanoo naga maqneed wax badanaa ka faa'idnay maasha allah waxaa ka mid ah maxaadarooyin badanaa ka faa'idnay sida axwaalu lqiyaama alwalaa walbaraa sifaat almar'ati almuslima iyo wax badanaa ka faa'idnay maasha allah markaas inaan saan noogu soo celceliyaana ku asinaynaa wax badanaa ka faa'idnay ilaahaygiina cilmigooda u barkeeyo intii munaasabadda gabagabada dowladan lagu jiray waxaa jiray su'aalo dhaxtaal ah oo la weydiinayay guud ahaan gabdhihii halkaa isugu yimid iyadoona gabarh kasta oo ka jawaabta su-aasha la siinaya abaalmarin qaali ah su-aalahana waxay u dhacayeen sidan su-aasha koowaad waxay leedahay sida soo socoto udkurii halaatatan min asmaa'i alqiyaama oo macnaheedu yahay gabaryahay waxaad sheegtaa saddex magac oo ka mid a magacyada qiyaamada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ardayaed ka socota macahad madarasada umu camaara faraceedii koowaad su-aashiina la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo yowma alxisaab yowma alqiyaama yowma alqaarica jawaabtaas gabadhaas waxay uga jawaabtay si sax ah ha soo istaagto hana qaadato abaalmarinta ay leedahay الله أكبر الله أكبر ما شاء الله سؤال الله بعض وحيلة هاي من هي أول شهيدة في الإسلام بسم الله أنا مالي كلثوم شيخ عبد الله مدرسة أنا كسعدنا معهد الرعاية سألني بيدي أدان كجاب سمية رضي الله عنها gabadhaas oo ka socoto machadka ee alricaaya waxay uga jawaabtay su-aashiisii sax ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar su-aasha kale waxay leedahay maa huwa acdamu dembin cinda allah magacayga waa caaisha cabdulaahi aan- oo ka socota madarasada umu salama acdamu dunuub cinda allah ashirk wey gabadhaas si sax ah ay su-aasha uga jawaabtay allahu akbar su-aasha ku xigtahay waxay leedahay udkurii adduwal alsaliibiya almujaawira bisuumaal waxaad sheegtaa dowladaha gaalada ah ee ku wareegsan ee diriska la ah waddanka soomaaliya بسم الله magacay waa zeyna maxamed darsadaan ka socda alxikma su-aasha jawaabteeda hadda aan isku dayo waa kenya iyo etoobiya gabadhaas walaasha ah su-aashii la weydiiyey si sax uga jawaabtay allahu akbar allahu akbar
waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa dhankiisa su'aal marka la fiiriyo u ekeyd laba su'aal weydiiyey gabdhihii muslimaadka ahaa ee dowladda loo soo xiray isagoona ku bixiyey toban doolar oo abaalmarin ah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa usoo jiifiya hilamboodii ama riyoodii maykii riyoodii muslimiinta oo duuleen badana maren meel dheerna u duuleen duulaan adag maren n gabarle roogdiya may baa tahay ilaahay in weydi ini duulaankaasi ii dar may ahayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam kumad eeta nabigan may tilmaamay shay isaga nahasaari mana unku zuulu doogno isoo sheegaasay ka dheganye inti ilaahay shaleediis lagu caabudow adduunka dhan gabarta magaajeelayna fade shayka dambeyna magaajeelayna fade saasuu macna أنا مقعي خضراء الشيخ محمود يوسف مؤسسة أنك سعودة مع مؤسسة الرعاية سؤال جاوبت هذا أسكت ده. قولوا أم حرام بنتي ملحان تنكلم على السيف ترسولك سحسن
الله أكبر بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سؤالاسي سصح يلا نكو جوابي الله أكبر أول مرة لك قال لي ما غواية وما دولار واية ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray oo soo gebagabeeyey sheekh xamse abujacfar isagoona gabdhaha muslimaadka ku ammaanay kaalinkooda ku aadan ka qaybgalka jihaadka gabdhaha muslimaadka ee walaayaadka ka nool inta aan oga qori dhiiben qoriga laka dagaalamo dhiiben rasasta laka dagaalamo dhiiben seefta laka dagaalamo dhiiben toorrada laka dagaalamo dhiiben gaala furmo laka amow dhiiben iranka furmo laka amow dhiiben buskudkiyoo layba dhiibahayaan caagadaha galaysanoo laka waraabo yoo layba dhiibahayaan musxaf qur-aanka dhiiben adkaarka dhiiben arbiciinka nawawiya dhiiben usuulu halaati dhiiben فالله المستعان على ما تصفون
dowladaha kufaarta ayaa bilad sharaf ku siiyey xasan garguurta boobka iyo bililiqada uu ku hayo bulshada soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen ilyaas cabdulaahi kow iyo labaatankii bishan janaayo ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa la guddoonsiiyey waxa ay ku sheegeen abaalmarinta hogaamiyaha afrika oo ay bixisa africa house waana kadib munaasabad lagu qabtay magaalada daafos ee dalka switzerlan abaalmarintan ayaa la sheegay in gurgurta uu ku mutaystay horumarinta dhaqaalaha afrika iyo in sare uu u qaaday nolosha dadka soomaaliyeed waxa uuna madashaas ka jeediye hadal uu isugu muujinayay mid dhab ahaantii mudan biladda uuna ku doonayay in dhalantaydka uu dhab ugu beddelo balse waxa waaqica yaallay ee waxa ay tabanayaan reer muqdisho waa mid ka duwan sheegashada murtad xasan sheekh maxamuud ee ah inuu sare u qaaday dhaqaalaha afrika macluushana uu ka saaray shacabka soomaaliyeed waxaana warbaahinta saacadihii lasoo dhaafay qabsaday tobannaan rayid ah oo ka soo horjeeda biladda ay gurgurta siiyeen kooxda africa house waxay horay bulshada caasimadda u sheegeen in murtad xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ay waddanka u horseedeen burbur dhaqaale dhac iyo barakicin aan abid la arag wakhti xaadirkanna waa xilli inta badan beerka dhulka ay ku wada hayaan shacabka muqdisho shaqola'aantuna ay dheer tahay inta aan soo xusnay waxay reer muqdisho tibaaxayaan in xasan sheekh maxamuud uusan marnaba u qalmin biladda ay siiyeen africa house maadaama xaaladda dalka hadda ka jirta ay tahay mid aanan la iska indhatiri karin danyarta ugu roonna ay gelinka qaar ku adag tahay in ay helaan cunno ay gaajada isaga tiraan ballaan maqalna qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed qaabkii ay uga falceliyeen markii dhegahoodu ay maqleen in xasan sheekh maxamuud ka gaarsiiyey waxaas oo mahadooyin ah maanta lagu abaalmariyey biladdaasi
horta inay inay uniga wax nala weydii ahayd horta wax nalama weydin marka aniga hadda kula hadlaayo baahi darteeda cambuuladeenna aan soo cunay helay derbiyaan saahaday guri ma haysto gurigayga katarabiila la mariyay marka madaxweynaha oo waddankan oo rafaadkaas qaba oo baahidaas qaba oo ballad la soo siiyey oo dhaqaalaha dhaqaalahaasu intee u yaallaa hadda maanta haddii idhaahno yani emotional u hadlaynaa yani wax laga qurux badan yahay oo qof waliba hadduu dareenkiisa ka hadlo ani waxaan dhihi karaa eh, haddii la soo galo muqdisho maanta qofka ku nool haddii la fiiriyo g d b-ga oo qofka haddii la fiiriyo maanta waxaa soo gasha qofka soomaaliyeed ee shaqaysto hal doolli baraa soo gasha ani waxaan leeyahay biladaas bilad meel qaldan ku baxda waaye
tabashooyinka taabashada leh ee dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka cadowga iyo jaraa'imta ay kala kulmayaan xasan sheekh iyo qowlaysatadiisa waxaa sidoo kale ka mid ah in mas-uuliyiinta kooxda riddada ay maanta yihiin kuwa inay u nuglaadaan marasta iska badaaya ku jeesjeesaya uguna faanaya hantidooda caddadda ay gaarsiisan tahay una sheegaya inay taagan karaan daarta ay doonaan dalka xaaladoo doonaba ha ku jira ee waa kan murtad xasan sheekh maxamuud oo si xishoodka laga siibay kaamirada horteeda ugu diganaya dadka danyarta ah oo uu ka faramaroojistay hantidii yareed ee ay haysteen laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jang- jangada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartaa anay ii gaartaa wax ka qoseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto iskool lacag la-aanay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi eh, maxaan ku radaa daara dhaadheer dowladdu waa kuu dhisaynaa inay dhahdo
xukuumadda muqdisho iyo xukunka xasan sheekh ee gadaal iska mariya muddada labada sano siddeedda bilood iyo siddeedda maalin waxaa keliya ee shacabka soomaaliyeed maanta ay ku reebeen waa boob barakicin iyo in rayidka loo laaya bilaa sabab nafta ruuxa muslimka ahna loo arka mid ka hooseysa qiimaha halka xabe ee sigaarka ah waana sida inta badan aan ku aragno gudaha magaalo walba oo uu ka arrimiya maamulka xoobsiibtay shareecada islaamka wilaayada bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaan ka tirsan wilaayadaas cabdilqani maxamed ayaa warbixintaas inoo haya waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna furayey madaraso waxbarasho oo si toos ah u hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool taas oo laga hirgeliyey deegaanka yowkoyow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur madarasada oo loogu magacdaray saxaabigii qiimaha badnaa ee bilaal ibnu rabaax allaaha ka raali noqde waxaa xafladii lagu furayey kasoo qaybgalay culimaaudiin mas-uuliyiin waalidiin iyo indheergaradka deegaanka ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka oo kalimaad soo dhoweyn u badnaa xafladda ka jeediyey so'o kumuugata un geeka fursadma ilaahayna si ay hooluna malkuu fadaw waana deegaankalakiinka kooy walalka barelle taas towfiigown ilaahan waafaji waay halka fayisudoy bulshada haddii anin owlaada ahayoo aawba hadadaalen gobolkana mayo ahan owlaadateeda lanki walbaraw naftees derji koofadee maalimiintana dadkii bulshadii maynlenaasa gaar ahaan ee halan ogaadoy isin u hoolo lasiinka fadaan dharjo lasiinka fadaan wal isin lasiinka baahanya an lahayna owlaadalay lasiinka fadaw se tartiiba iyo gaabe halaka dadaaloy un warki una ka daraan an taasuu hafladaasan aragahaytan kolba asgoolkiyaha asinba diyaaradeen ununa kolba fiirsadaan aragaane emelko ee laylahayn walasla gorode soomaaliya saka roogdi iyo qaabka oo wadanka yaala jari dadka dhanba gorode dowladsiya dadkola ku deeriya ka jaran walalka baradaw waldiin iyo shogolkale iyo walaagasi maka jaran marka haddii ilaahay fadlajeey dowladda shabaab dowlu dadka harakada shabaaba gure shabaab dowlu waliba hadlanki iyaalka anti sheeg maadlanka ani masheersiye iyaalki kale lakoy leho meelo on hayna in sheegada adib aragoayt ilwalhayt ilaalo ku dhanta soomaaliyad eraasi ogdaada dadka dhanba aragoaya marka wali lenaa dowladda ilaahaynin gowyoy ilaahay ma aragna gaalada jibi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waaliga wilaayada boqool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo xafladda furitaanka iskuulka bilaal ibnu rabax ka qaybgalay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey hadafka ama xafladda lanfadhiyon waa xafladda furitaanka iskoolka bilaal ibnu rabax ama madarasatu bilaal ibnu rabax ee tuuladun iyo kooyow laku furhaayo ilaahay aan ka mahadsan inuuna ha ku qiib galno goobjoogin haaneen ku sheekayne eedi eed aan ka faraxsanna intaas kadib walaalayaal mujaahidiinta waagii la aragay ilaa inta dhatiyo iskoolha furnaayanga jaraan laakiin hadda deegaano badan oo tuulooyin ah ya geek ilahaynin suurtageli in meelo badan hadeer meelo dharhaw dudumaal ya iskoolha ka furni maykal ha ka furnay sarmaanga ha ka furnay shalay isla shalay may ha ka furnay korkoor hadda geeka may baroogna iyo kooyo meelo kalena sii jara doonaa insha allahu tacaala taas marka waa nicmo iyo fursad ilaahayna siiya waay walbarashadaasal ku fa'iidaysadooy insha allahu tacaala ardayd un ha saaraana arday marka akhlaaq leh labisjey muuqaalshay iyo dhaqanshay mucaamalaadjey akhlaaqdis caqiidadis dhinac walba may la raay kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka sal alla alay slam ku qaadadow iyo ha saarna fadaan un insha allahu tabaaraka wa tacaala muqararka harka shabaal mujaahidiin dajiidi muqararkii hore yaa la fiiri kii hore oo soomaaliya la haadi jirtay yaa la fiiri wali gaalnimahay dhanac maadiga wali gaalnimahay walku saari wali fayla yaa laha ku saari jazaakum allahu khayra muqarar marka dhammaystirinoo adduunyihii aakhara ka koobanoo culumtii sharcigii wali adagee meelkalanka baafadiya iyo koyowkiinka kooyan ku faa'iidaysay gebagabadii mayba lahaa iskoolka bilaal ibnu rabaax ee magaalada iyo kooyow oo ka tirsan degmada xudur laka bilaabo baryay insha allahu tacaala ninfurunyi macalimiintiina ilaahay baa ka mahadsana macalimiin oo khibradna lahoo barnaamijkaas ha ka dhajaray meelo kale lagu sheenaya ilaahay nasiib siinka waali lagu faa'iidaysada horey waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bokool xarumo cusub ee waxbarasho uga hirgeliyey deegaanada kale ah dudumaale sarmaan korkoor iyo abal iyadoona madaaris ka leh oo horey u shaqaynayay dib u dayactir lagu sameeyey maasanid cabdilqani ugu dambeyntiina askarta eebeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isu soo dhiibay wilaayada jubbada hoose walaalkeen bashiir muxuudiin abu ayman ayaa warkaas inoo haya xilli ay siyaasiyiinta iyo madaxda cadowgaha ay iska indhatirayaan xaqiiqda taale meedaanka soomaaliya si ay u marin habaabiyaan bulshada muslimka ah waxaa dhanka kale isbeddelada aan cidno qarin karin ee muuqda ka mid ah askartooda oo noqday tusbax sii kala furfurmaya oo aanan cidna ku guulaysan karin xalintooda maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa toobada u qabtay ilaa ay lix askari oo ka tirsanaa murtadiinta kuwani ma ahan keliya askar ka soo firxatay furimaha si ay uga sheekeeyaan waaqac ka jira xeryaha murtadiinta lagu ooday ee duleedka magaalada kismaayo islamarkaana laga maamulo magaaladaasi sidoo kale waxaa ku jira xubno muddo dheer ilaalo uu ahaa madaxda ugu sarraysa maamulka ashaadala dirirkaha ee isku magacaabay jubbaland askarta taa'ibiinta ee uu soo bandhigay maamulka jubbada hoose waxaa ka mid ah kow maxamed cali maxamed kaas oo ka soo goostay askarta riddada ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole labo maxamed axmed oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada wuxuu taa'ibkan muddo toddoba sano istaaf u ahaa murtad axmed madoobe saddex aadan nuunow cabdulaahi wuxuu ka mid ahaa askarta ilaalada madaxtooyada ee magaalada kismaayo taa'ibka afaraad ee isku soo dhibay maamulka wilaayada jubbada hoose waa maxamed sheekh nuur wuxuu isna ka tirsanaa maleeshaadka cusub ee ku biiray murtadiinta cali cabdulaahi maxamed waa askariga shanaad ee isagoo toobadkeena soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu askarigan ka tirsanaa guutada ay murtadiinta ula baxeen abris askariga lixaad ee lasoo bandhigay waa cabdulaahi cabdi xasan oo isna ka tirsanaa guutada abris ee maleeshiyaadka riddada askartan waxay idaacadda islaamiga andalus uga warbixiyeen xaaladaha quuska ee ka dhex taagan murtadiinta iyo wixii ay indhahooda ku arkeen islamarkaana ku riixa inay soo faarujiyaan safka saaxiibadoodii guutada madaxtooyada waxaan ahaa istaafka madaxweynaha maxay aheyday caqabado jira awgeed baan kaga soo tagay toddoba sanaan ka tirsanaa sanad iyo sideed baan tababar ku jiray iyo shan sano iyo xoogaan shaqaynayay muddo intaa leeg baan ka tirsanaa ciidanka marka caqabado jira iyo dhibaato jirta awgeed baan kaga soo tegay inkastoo marka hore haddii aan iska ahaa nin magaalada iska joogo balaaye aan qabin oo waxba aan dagaallo xagalaynin aan iska ahaa kadib waxaa imaatay in furimaha lasu qaado sida janaac cabdullo kaleeto sida baarsi gunni oo kaleeto sida bulxaaji oo kaleeto sida hadda meesha u dambaysa aan kasoo tago oo kaleeto kemboni oo kaleeto marka caqabadahaas oo kaleeto cid aan lala dagaalami karin noogula sheekaya waa lala dagaalami karaa waxaa yeelay qof muslim oo jarna raadis ah oo mujaahid ah nin macnaha rabo inuu adduunya sii joogjoogo macnaha uu nolol maalmeedkiisa fiirsado lama dagaalami karo sida sida aala sida muuqatabo waxaan ahay ciidanka jubbaland guutada abris asalaanteed waxaan ka imaaday magaalada gaalkacyood anoo iska shaqaysta niman dhalinyarada ii yimid waxay dhaheen ciidan special la yirahda lagu qorayo bishii kun iyo shan boqol oo doolar qaata